Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Federaalk Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay dood cilmiyeed ku saabsan sidii loo dhiirigelin lahaa dhalinyarada hal-abuurka leh ee beeraha. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socda jaamacadaha dalka iyo dowladda federaalk Soomaaliya. Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ka warbixiyay ujeedka kulankan.
sameeyaan dhallinyaradan u sameeyaan hal iskaashato oo la dhaho iskaashatada dhallinyarada beeralayda ah ee beeraha casriga ah ama laba ama saddex gobollada oo kale si aannu markaa awood ugu helno inaannu kulligood u wada yeedhi karno oo heli karno yaa inay sameeyaan yesiyaadoo iska kaashanaya halkan waxaa laydinka furi doonaa meelo oo aad cilmigaa uu hadda injineerkii halkan ka sheekaynay runtii aad ugu ammaana in maaragtay dadka iyaga entrepreneurshipka ama halabuur kale google ogaato annagu aanaan ogeyn wasaaraddu aanaan ogeyn yaa marka taas dhallinyarada noocaasa ay wax ku jiraan ee doonaya inay inay wax soo saaraan fikir cusub keenaan halkana halkanaa u fura halkanna waa qol shir halkanna waxay noqon doonaan meel laaba oo arrintaa lagu karkariyo oo dadku ay dadku ay maskaxdooda ku ku dhallinyarada waxa ku jira aanu ku taageerno ku soo saarno meesha ay ku fikirayaan inay gaadhaan aanu isku dayno keliya sidii la sheegay innovation center la furo waxaan u malayaa sidii burburkii annaga kow u ah marka uma aha beeraha oo keliya kalluunku waa imaan karaan xoolu waa imaan karaan yaa intii sentare kale la furayo dhallinyarada soomaaliyad o dhan baanu halkan ku marti qaadayna insha allahu taala Qaar ka mid ah dhalinyarada kasoo qayb gashay kulanka ayaa u mahad celiyay wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Federaalk Soomaaliya.
kulankan markaa arkay dad oo dhallinyaro oo maxaa leeyahay waxaan sameeyey oo beerihiis fiican u barteen wasaaraddana ay iskugu keentay runtii aadaan u faraxsanahay sidoo kaleento waxaa jirtay jaamacadda waxaan ka ahay lab director jaamacad zamzam waxyaabahaas almost waxaa iga caawiyey kuliyadda beeraha ayadan meeshii wasaaraddan ka soo doonan lahay ayagaa si aa ka qaatay si aan waxaan u dhiso ayagaa iga caawiyeen in security inay soomaaliya ka baxdo ay noqoto soomaaliya rich country meesha hadda la taagan si loogu tilaabsado oona loo gaara meel maanta meeshaan position ka wanaagsan Dood cilmiyeedkan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii dhalinyarada ugu dhiiran lahaayeen wax soo saarka beeraha.